waxaana ku mid ah wadooyinka iyo xaafado magaalada dhuusamareeb iyo weliba kaafatahay biyo ciidan fara badan waxaana soo saameyn dhinacyo shalduwanle iyo kaweeldhadan nastareerowka bulshada iyo weliba baawarta madaxa waaxda faydhuurka caasimada galmudug shariif maxamed geedi oo uu sawareysiisay warbaahinta iyo weliba uu sukuurbiyey saameynta bulshada ka nool magaalada dhuusamareeb hakudeertii daadadka weliba uuse sidoo kale sheegay in jirta halis caafimaad oo yahafood saaro doontaa bulshada gaar ahaan barakacyaalkaoo danyarte sideedaba magaalada dhibka ugu weyn waxaa gaarsiiyo biyaha soo galay sababay waxaa weeye biyo xilkii weynaa oo magaalada inuu biyaha ka wareejiyo loogu talagalay laba biyo xil oo kala shaqaysaa meesha ku jirtay biyo xilka shishe wixii kasoo fakada oo biyo ah daam weyn oo dadban oo magaalada ku gadaamano runtii qayb weyn haysta oo wixii biyo xilkaa kore kasoo baxsada inuu qabto loogu talagalo halkooda ku hayo labadiiba maaragtay waa soo jabsadeen marka waxa weeye dhibaatada kaasaa keena xilli habeenana roobka wuu daay way soo jabsadeen waagu wuxuu beriyey maaragtay biyuhu socdaan hadda meel weyn oo kanaal ah oo maaragtay biyihii jabsadeen oo biyo xoog lana ay riixayaan dilxu beliyaa way adag tahay runtii waxa weeye kolley dadaal badan maamulka caasimada dhammaan looma kala harin gudoomiyaha ku-xigeenka xogeeyaha dhammaan shaqaalaha dhan meesha waa isugu tagnay marka looma kala harin kolley waa ku guulaysanay inaan joojino biyihii haddana kuwii kale oo magaalada soo galay intii magaalada soo gashay haddana aan wareegno oo aagiisa baaxa iyo meeshiisa ka oy mari jireen inaan haddana ka furno oo qaybtii magaalada ku jirtay si ay uga baxaan inaan meeshiisa kana la furo biyihii la furo qaybtii dambeo soo goosatayna la xiro intaba waa ku guulaysanay ilaahay mahaddi weeye kolley dad badan oo ay barakacsheen wuu jiraa dad badan oo hadda waa nimco ilaahay weeye ilaahay mahaddi waxaa ah hadda dad ku dhintay ma anaan maqal laakiin barakac iyo uun un dadkii ay ka guryahoodii guryihii ka wareegsadeen waxyaabahaasaan maqlayn dhinaga kalena aana ku mid ee bulshada ka nool magaalada dhuusmareeb iyo waliba iyo ku hadaleena saameynta iyo kaweeldhati biyo iyo ha ku galeen xaafado horta biyaha saameynta magaalada ku yeeshaan waxaa waaye ganacsatadii ay saameyn u geysteen sidoo kale dadkii gooba waxbarashada dadkii shaqada aaday saadadoo kaleeto dadkii usoo bixi waay ila meel kasta biyaha u go-an soomaa sidoo kale waxay sababi karaan cuduro iyo malaariyada maadaama wixii biyihii meesha ay ku jiraan ise biyihii meesha ka baxeen cuduro badana ka dhalan kara soomahan ilmo yarka ayagana waa iska dhex galaa cidka celinaysa malaha horta firintooda waxaa u diraa bahda caafimaadka bahda caafimaadka waxaa laga ayaga inay kaalin weyn ka qaataan meesha ay ka muuqdaan maadaama waxaan cudur ay sababi karaan sidoo kale maamulkuna waxaa leeyahay waa inay biyihii meesha si looga saari lahay ee taladeeda galaan saameynta biyuhu ay lahaan karaan waxaa kamide inay cuduro ka dilaaci karaan oo bulshada u nuglaadaan oo kale cuduro dilaaca kalashombiyood inuu ka dilaaco kaneeca inay ka dhalato dadkii danyartaa oo inaysan biyi iska maareyn karin oo kale